guulaysanaysaan ciidamada ammaanka ee puntland ayaa xalay soo qabtay rag watay doon dhalashadoodana ay kasoo jeeda dalka yemen kuwaasi oo ay sheegeen in ay ka tahriibin jireen xeebaha boosaaso dhalinyaro intooda badan da-doodu ay ka yartahay labaatanka sano qaar badan oo dhallinyaradaasi ka mida ayaa la geeyey ilaa iyo liibiya oo markii dambe waalidkood laga soo dalbaday laga lacago madax furasho ah warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac
ciidamada booliska gobolka bari oo kaashanaya ciidanka badda puntland ee b m b f ayaa habeennimadii xalay waxa ay gacanta ku soo dhigeen laba nin oo dhalashadoodu ka soo jeedo dalka yemen kuwaasoo watay sixiimad la sheegay in ay dadka ku tahriibiyaan sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabdulqaadir jaamac diris ciidamada booliiska iyo iska kaashadeen ciidamada b m b f oo wadajir u wada duulay howlgalkaas oo ahaa siximadaha dadka lagu tahriibiyo oo yeman laga soo diro oo yimaado boosaaso oo la saaro dhallinyarada yararka ah kabacdina yeman la geeyo hadda ka horna aanu ka hadalay in lasii mariyo suudaan ilaa libiya ilaa lasii gudbinayo marka waxay daba joogtaa shaqadan shaqo cusub maaha shaqooyinka hore oo la qabtay bay la mid tahay laakiin waxay dheedhahay siximadan waxaa laga soo diray yeman wax kale uma socon waxay u socotay in dhallinyaro qaado marka waxaa ka faa'iidaysanaya dad soomaali ah oo jooga yeman iyo dad soomaalida xagga jooga maxaan waxay ka kooban yihiin waa laba qof oo yemaniina ah oo siximadda watay iyo shaksi kala shaqaynayay halkan kala shaqaynayay gudaha puntland kala shaqaynayay oo iyada la shaqaynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqaynaya dadka aad badda ku dhammaysteenna waa laydin haystaa idinkaana laydinkula xisaabtami doonaa taliyaha ayaa sheegay in dadka la tahriibinayo aan la weydiin lacag ilaa ay ka gaarayaan dalka liibiya waxaana uu sheegay inay jiraan qoysas badan oo xaraashay guryahooda waalidiinta iyo dadka dhibaataysan iyo guryaha la xaraashiyo dhammaan waxay la tahay cidda geysanaysaa maanta waa cid la garanayo waxaan leeyahay waa mahad ilaahay shaqada u qabsoontay ciidanka booliiska ummadda reer puntland qabteenna ciidanka booliiska iyo ciidanka b m b f runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa iskaashiga ciidamadu iska kaashanayaan shaqooyinka ay qabanayaan waa runtii waa wax aad iyo aad muhiim u ah shaqadan waxaan rajaynaynaa inay noqoto tusaale dadka soo diraya siximadaha ka soo diraya yeman inay halkaa dad kaga qaadaan oo yeman ku geeyaan oo kasii qaadaan oo suudaan ku geeyaan oo kasii qaadaan dadkan waxaan leenahay tusaale idiin noqonaysaa iyadana sharcigaanu marinaynaa ciddii wadatay iyo ciddii maxaan ku iraadaa iyo alaabtii ay wateen ay wax ku qaadi lahaayeen qalabka iyo saamaanka waxaan ka qabanay alaabaha waxa ugu muhiimsan ay ku shaqaystaan waxa weye turayaha oo meel walba ka dhacaya oo cid walba kula xiriiri karaan iyo maxaan ku irahda g b s yada iyo doonta iyo shidaalkii muhiimadoodu waa intaas inay ku qaadaan dadkaa ku guraan dadkaa wax lacaga lama weydiiyo fankoodu wuu socdaa way shaqeeyaan keliya sidii macnaha waxaa loo loo kaxaystaa sidii xoolaha la dhoofinayo o kalea loo qaadaa marka waxaan leenahay dadku ha ka wada qayb qaateen hana ku baraarugsanaadeen mujtamacu amniga keliya ma shaqayn karo waxaa laga rabaa bulshada mujtamaca inay ka shaqayso carruurta yarkaa badda lagu dhammaynayo oo weliba jilba dibadda intay ka yaryihiin ay yihiin
taliyaha ayaa sheegay in booliisku ay gacanta ku dhigeen rag soomaali ah oo ka horreeyey yemaniyiinta maanta la qabtay islamarkaasna ay sharciga hor keeni doonaan waxaa jirtay shaqooyin badan oo lasoo qabtay kuwa xiran baa jira oo iyadana kuwaan la xiriira oo kuwaan oo kale ah oo sidaan oo kaleeto booliisku u qabtay xogaha iyo iyo dhoofintada ciyaalkaas waxaa jira kuwa uu horay u qabtay dhammaan waxaan rajaynayaa in sharciga lagu qabtay doono ilaahay idankiisa howlgalladan ay boolisku ku soo qabteen raggan isugu jira yemeniyiinta iyo soomaalida ayaa waxa ay ku soo aadeen iyadoo bilihii ugu dambeeyey bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ay walaac ka muujiyeen tahriibinta dhallinyarada kadib markii qoysaska qaarkood lagu khasbay inay bixiyaan lacago madax furasho ah oo aysan haysan hase ahaatee dantu ay ku kaliftay inay xaraashaan guryihii ay ku noolaayeen faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso